bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلm عlى نbyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعd qala الإmam بن majه raximah اllah taعaalى bab man snaa sunaة xasanaة أw سyiئة qofkii sunno wanaagsan jideeyo oo isagu bilaabo dadka u bilaabo ow sayi-ah ama sunno xun jideeyo oo wax xun dadka u bilaabo oo isagu markaa ay kaga daydaan wa bilisnaadi qaala xadatanaa moxamed bnu cabdilmalik bni abishawaarib qaala xadatanaa abuu cawaana wahuwa alwadaax bnu cabdillaahi alyashkuriy qala xadaanaa cabdulmaliki bnu cumayrin wahuwa alaqmiyu alkuufiyu wa yuqaalu alfarasiyuna waa la yidhaahdaa nisbatan ilaa farasin lahu saabiq faras dheereeyow lahaan jiray marka alfarasiyuna waa lagu nisba waa looga dhigaa hiqatun fasiixun caalimun tagayara xifduhu warubama dallas xadiiduhu fi lkutub الsita can ilmundir bni jariirin almundir bnu jariir bni cabdillaahi albajaliy ninkaa markaa ibn xibaan baa towhiiqiya un waa maqbuul rawaa lahu muslimun abu dawuuda wannasaa-iy wabnu maaja can abiihi oo jariir ah laakiin ninkan marka mundir waa la mutaabiceeyey oo fii saxiixi muslim min dariiqi cabdiraxmaan ibni hilaal alcabsiy can jariir ayuu ku yimid xadiidka marka mutaabaco haystaa can abiihi oo jariir bni cabdillaahi ah qaala wuxuu yihi qaala rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man sanna qofkii jideeyo sunnatan sunno dariiqo xasanatan wanaagsan fa cumila bihaa oo lagu camal falay kaana lahu waxaa u ahaanaya isaga ajruhaa sunnada ajrigeeda iyo wa midlu ajri man qof ajrigii oo kale camila bihaa ku camal falay sunnadaa laa yanqusu xaal aan laga nuqsaaminayni laa yanqusu xaal uunan nuqsaaminaynin min ujuurihim ajaryaalkooda yacnii xaggeeda shay-an waxba uunan nuqsaaminaynin waman sanna qofkii jideeyo sunnatan sunno sunnada oo sayi-atan xun fa cumila bihaa oo lagu camal falo kaana calayhi wisruhaa korkiisa waxaa ahaanayo sunnadaa xun dembigeeda wawisru man iyo qof dembigii camila bihaa sunnadaa ku camal falay xun laa yanqusu laa yanqusu ka nuqsaami xaal uusan ka nuqsaaminaynin isaga in dembi la saaray ka nuqsaamin maysa waa macnaha min awsaarihim iyaga dembiyaalkooda xaggooda shay-an waxba xadiidkan markada sababkuu ku yimid wuxuu ahaa nimankii xilli barqa-a rasuulka intay u yimaadeen ama duhurku dhow yahay mujtaabi nimaar mutaqalidi suyuuf dad markaa dhar jeexjeexan wato oo gaajadu ay ka muuqato oo seefo garwaaxaydsan caamatuhum min mudar bal kulluhum min mudar oo badankood reer mudar ama amaba raawigu uu yihi kulligood reer mudar bayba ahaayeen kuwaasaa nebigu u yimid sal ll ly slam markuu arkay wejigiisa waa doorsoomay rasuulka sal ll ly slam faxaha cala sadaqa dadkiibuu sadaqada ku booriyey dadkii baa marka wax sadaqaysteen mid dhar sadaqaysto mid cunto sadaqaysto mid saa wuxuu marka xataa ra-aa kuumayni ilaa uu arkay laba goob laba karoor oo dhar iyo cunto iyo ah markaasuu nebigu farxay sala allahu calayhi wasalam markaasuu hadalkan yidhi marka marka qofkii dadka u bilaabay markaa isagoo arrintaa marka ka hadlayo qofkii dadka u bilaabayna qiimiga uu leeyahay tilmaamayuu xadiidkan sheegay xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa qofkii sunno wanaagsan yacnii wax sharciga awalba wax wanaag wanaag ku lahaa ee sharcigii ilaahay ku wanaagsanaa oo dadku laakiin ay ka tageen ama markaas aynan ku baraarugsanayn qofkii sameeyo oy dadka uga daydaan ajar uu leeyahay waa isaga ajrigiisa iyo kii uga dayday ajrigiisa labada waa leeyahay taasaa marka yacni xadiidka wuxuuna la macno yahay un qowluhu tacaalaa man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibu minha waman yashfac shafaacatan sayi'atan yakun lahu kiflu minha kaas unbuu marka la macno yahay xadiidka aayaddaasuu la macno noqona waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa macna sunna asunna inay noqon karto sunno wanaagsan iyo sunno sayi-a ah labadaas xadiidku taasuu tilmaamay luqatan marka asunna waxaa la yidhaha aariiqatu lmasluuka dariiqada la qaado sharan kaanad ow khayran ama shar ha haato ama khayr ha ahaato sunna la yidhaha luqatan laakiin marka hadda isdilaaxa culummada iyo masaladan sunnaa kusoo aroortay iyo asunnatu kadaa iyo marka la yidhaahdo de dabcan waxay ku dhacaysaa wixii nebiga laga arkay oo looga dayday sala allahu calayhi wasalam ayb macnaha marka xadiidka ku jira kaas waaye ee maahan xadiidka macnihiisa qofkii dadka camal un u bilaabo ou khayr u arkaayo laakiin shareecada inuu khayr ku yahay iyo in kale yani arrin maalan tacabudi ah oo ilaahay dadka ku adoo yani arrin wax ciladeeda la garanayo hadda aynan ahayne tacabud ah eeiyada un waxyiga in laga qaato keliya un ay ahayd qof haddii uu iskala imaado isaga oo isaga un iskaga fakaro oo uu sameeyo marka kaas waxaa ka waaa waxaa ka yaalo qowluhu sal ll ly slam man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun xadiidkaa wuxuu leeay ninkii sameeya camal annaga diinteenna korkeeda aan ahayn waa lagu celinaa idan marka waxaa laga hadlayo bidco ma ahane waa wax sharciga xaqnimadiisa ku qariran qofkii marka isaga dadka u bilaabo waana midaan hadda nebigu sababta ku keenayna waa laga fahmaa oo rasuulka dadkaas sadaqo in la siiyo u amray sadaqadii nin baa bilaabay marka dadkiina waa waa fatataabaca annaas waa isku dadaydeen dadkii ninkaa marka ajriga uu leeyahu nebigu tilmaamay ninkaasi wuxuu isaga iska bilowday oo aan sharcigu u dirin maaha inuu sameynayo amaa cumuumka wafcalu lkhayra khayrka sameeya cumuumka ku jiro de khayrkaas ibnu jariir wuxuuba leeyahay wafcalu lkhayra aladii amarakum allahu bihi khayrka uu ilaahay idin amray sameeya kay nafsadiinu la qurxoon tahay sameeyana lama dhihin kan la idin amrayaana la yidhi idan marka sharcigaa marka u asal oo laga fiirinaa mar walbaayb oo xadiidku ma tusaayo marka mansana dadka qaar baa waxay u deliishadaan nin walbaa inuu wax la fiican uu sameeyo ajri baana laga helaa qofkii jideeyo aa la yidhi bilaabaan laga wadaa bay leeyiin saas ma aha waa qofkii ku daydo macnuhu sida xadiidku ku yimidna saasay ahayd waa qofkii qof uga daydo wax wanaagsan wuxuu laakiin inay wanaagsan yihiin waa lagaa hubi karaa oo waxaan ma wanaagsan yihiin sharcan mase ma wanaagsana wax caqligeenna iyo dooqeenna u laabanayo maana wax sharciga u laabanayo wa bihi qaala xadahanaa cabdulwaarif wa bihi qaala xadahanaa cabdulwaarif ibnu cabdisamad ibni cabdilwaarif qaala xadathanii abi abihi waa cabdulwaarif ibni cabdisamad qaala xadathanii abi waa mar labaad haddana abii buu kasii warinaa aabihiisna waa cabdulwaarith ibni saciid atanuuriyu alcambariyu marka xadiidka waxaa wariyey cabdulwaarith ibni cabdisamed ibni cabdilwaarith aabihiis buu ka warinayaa oo ah cabdusamed ibni cabdilwaarith cabdusamedna wuxuu ka warinayaa aabihiis oo ah cabdulwaarith ibni saciid atanuuri ayb madbuuca qaarkiis ama yacnii xadathanii abida oo mar labaad soo laabanayso usuusha makhduudaadka kuma soo aroorin laakiin waxaa laga sugay hal nusqo haamishkeeda laga sugay iyo tuxfatul ashraafka marka muhimadda tuxfaha uu leeyahay tanoo kale ka mid ah waa iskaalmaysanayaan makhduudaadka kitaabka iyo tuxfaha makhduudaadkii kitaabka oo dhan marka xadathanii abi mar labaad ma soo noqonin laakiin tuxfaha ibnu alxaafid almizi tuxfatulashraafka isagu wuxuu sheegay xadathanii abi buu mar labaad soo celiyey ayb sidaasaana marka sawaab ah musnad axmedna xadiidka sidaasu ugu soo arooray can cabdisamad bni cabdilwaarif can abiihi marka dadka oo ay ugu taallo xadathanii abi oo hal mar bis ah oo xadathanii abida dambe ay ka maqan tahay waa qalad marka taas qaaraa marka waxay dhahay cabdulwaarif qaala xadathanii abi can ayuub marka cabdusamad ibn cabdilwaarif ibni saciid ayuub kama warinayo ee aabihiis waa waxa ayuub ka warinayo can ayuba wa huwa ayub bnu abi tamiimata asakhtiyaaniy can moxamed ibni siriin waayo tuxfaha waxaa loo ictimaada waxay tahay isaga riwaayaadka kitaabka kala duwanna waa haayaa oo asaaniid iyo xifdi buu ku haayaa nusqooyinka nusqooyin muqaabalaysanna waa daalacday oo waa arkay oo saxan xaafid ilmizi wixii marka laga waayo makhduudaadkan iyo nusqooyinkan hadda yaallo wixii laga waayo macnaheedu wax jira ma ahan lagama wado waa in marka adraafta la fiiriya kutubul adraaf waa muhimadda ay leedahay markaasoo kalea la fahmaa ayb can ayuba can moxamed ibni siriin can abi hurayrata qaala jaءa rajulu ilى الnabiyi sal ll slm nin baa nebiga u yimid faxaha calayhi faxaha marka nin baa nebiga u yimid ninkaas oo marka baahi ka muuqato faxaha calayhi ay faxaha cala اtasaduqi sadaqaysi ayuu booriyey nebiga sal ll l slam ou dadkii ku booriyey yani faxaha calayhi ay cala atasaduqi bihi in isaga wax lagu sadaqaysta ninka ayuu booriyey faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi cindii kada wakada anuu agteyda waxa waxaabaa yaal qaala famaa baqiya maba yani ma harin fi lmajlisi majliska dhexdiisa rajulun nin kuma harin ilaa tasadaqa calayhi waa ku sadaqaystay bimaa qalla wax yar ayuu ku sadaqaystay ow kahura ama batay ayb marka nin baa bilaabay dadkii waa ku daydeen marka faqaala rasuulu llahi sal ll ly slam nebigu wuxuu yidhi man istanna khayran khayr qofkii jideeyo oo dadka u horseedo fastunna bihi looga daydo oo saa jid looga dhigto kaana lahu ajruhu ajrigiisa uu leeyahay kaamilan isagoo dhammaystiran wa min ujuuri man ayuu leeyahay istanna bihi isagoo ku dayday ajrigoodana waa leeyahay walaa yanqusu ma nuqsaaminayo min ujuurihim ujuurtooda ay ujuuruhum kuwa ajaryaalkooda shay-an nuqsaamin maayan waxba kuwaas ajriyaalkooda shay ma nuqsaaminayan ayb ama walaa yanqusu ma ka nuqsaaminayo min ujuurihim ajaryaalka dadkaa ay qaadanayaan shay-an yani macnuhu waxay tahay in ayaga waxa ay ku camal faleen in la siiyey ninkan bilaabay la siiyey ayaga ajrigooda ma ku nuqsaamayo isaga ma nuqsaaminayo ajrigooda kuwanna waa helayaan kuwanna waa helayaan waman istanna qofkii markaa yacni jideeyo sunnatan sayi-atan fastunna bihaa looga daydo facalayhi wisruhu kaamilan dembigiisoo dhammaystiran baa korkiisa ah wamin wsaari ladiina wamin awsaari aladii istanna bihi iyo kii ku dayday dembiyaalkiisa bacd nusq min awsaari ladiina ayay dhigayeen oo biljamci ah ayb maطbuuca qaarkiisa marka waxaa laga sugay min awsaari ladii istanada dambaysana aladiiday ku habboon tahay walaa yanqusu ma nuqsaaminayo min kaas min awsaarihim dembiyaalkooda shayan ka nuqsaamin maayo wabihi qaala xadaanaa ciisa bnu xamaadin اlmisriy qaala ahbarana allaythu waa ciisa bnu xamaad atujiibiy abu muusa alansaariy laqabuhu zuqba ayaa la yidhaha hiqatun rawaa lahu muslimun abu dawuuda wاnnasaa-iy wbnu maaja qaala ahbarana allaythu bnu sacdin waa macruuf can yaziida bni abi xabiib wahuwa almisriyu hiqatu faqiih wakana yursil rawaa lahu asxaabu lkutub الsita can sacd bni sinaanin waa sacd bnu sinaan wayaquulu sinaanu bnu sacdin magaciisa xoogaa la isku khilaafsan yahay sinaanu bnu sacdin ilkindiy sidaas waxaa taswiibiyey bukhaari iyo ibnu yuunus bukhaari marka ninkan magaciisa wuxuu ka dhigay sinaan ibnu sacdin qalbi sacd bnu sinaan marka qalbi waay naam qalbi baa ku jira sinaan bnu sacdin baa sawaab abuu yihi bukhaari ibnu yunusna sidoo kale ibnu yunus taariikh misra ninka iskale waay taariikhu misr aimada kalena marka sacd bnu sinaanka un bay sheegeen saduuqun lahu afraad abu daawuud iyo tirmidi ibnu maajah baa u wariyaan can anas bni malikin can rasuuli llahi sal l slam anahu qaala wuxuu yidhi ayumaa daacin yacni ku yeero yacni daaci kii ahoo dacaa ilaa dalaalatin baadi xaggeeda ugu yeeray qeyrkiisa fatubica la raacay fa ina lahu wuxuu leeyahay midla awsaari man dad dembiyaalkood oo kale itabacahu isaga raacay walaa yanqusu ma nuqsaaminaayo min awsaarihimna shay-an ka nuqsaamin maayo waayumaa daacin daaci kii ahoo dacaa dadka ugu yeeray ilaa hudan hanuun fatubica la raacay fa ina lahu midla ujuuri man itabacahu kuwii raacay ajrigoodoo kale uu leeyahay walaa yanqusu min ujuurihim shay-an ayb itibaacu sunan buu baabkan kusoo daray feeri waxaa la yaab leh marka xadiidkan in bidco loo deliishado shay sharcigaba aanba ku sugnayno bidco ah in loo deliishadaaba la yaab leh imaamu ibnu maajana wuxuu ku keenay kitaabu itibaaci sunna uu ku keenay waxaasoo ma arkaysad marka haddaan la fahmin shayga haddii aan la fahmin waxaa laga yaaba si gedi gediya in loo fahmo gedis ah in loo fahmo waxaad arkaysaa marka laga hadlaayo asalaat asalaatu fi nicaal oo kale marka masalada laga hadlayo salaada kabaha lagu dukanayo o kale qaar baa waxay leeyihin maya qur-aankaaba ilaahay fakhlacna calaykaaba ilaahay yidhi fakhlacna calaykaaba la yidhi ayay leeyihiin rasuulkiina xadiidkiisi muxuu leeyahy salluu fii nicaalikum faina alyahuuda laa yusalluuna fii nicaalihim walaa fii khifaafihim yahuudda ayaga kabahooda iyo qufkooda maku duka jirin saasaa la amray inay siibaan markay dukanayaan annagii marka waxaa la yidhi iyaga waxyaabihii marka iyaga loo jideeyey annaga inaan ku khilaafna nala amray ayay ka mid tahay mas'aladu waxaa la yaab leh marka kii in lagu khilaafo ay ahayd aayaddii sidaas tusaysay inuu u deliishado xaggan kale fakhlacna caleyka la yidhi buu kuleeyahy ee iyaga shareecadooda inay siibaan waaba ahayd banaa lakiin annaga teeni baaba nasakhaysa soo uma jeedid mansuukhii buu marka ku dhegan yahay naasikii buu baabi-inaa marka aa marka faham waa jiro waayo faham xumi waayo waxyaabahaas oo kale nacam waxyaabahaas oo kale waxaa ka mid ah wuxuu ku leeyahay ilaahay in kor lagu sheego fircoona aaminsanayo caqiida fircowniya waayo say ku taha leedahay wuxuu ku leeyahay isagaa wuxuu yidhi ibni lii sarxan fircoona yidhi sar ii dhis lacallii aطalicu ilaa ilaahi muusaa ilaaha muusaan soo fiirinaa fircoonaa kor ilaahay ka aaminsanaa inuu jiro aayadda maxay leedahay marka wainii laadunuhu kaadiban soo aayadda ma dhehayso wainii laadunuhu waxaan u malaynaya yihi fircoon yacni muuse kaadiban beenaale inuu yahay waxa uu sheegayo rabbi kor jiro ayaa jiro inay been tahay baan malaynaa aniga nabiyullaahi muuseu ku beeninaa wuxuu kor uu u aadayo muuse ilaah uu sheegayaan fiirinaa been uu sheegayaa ayuu leeyahay marka nebiyullaahi muusa wuxuu qabay rabbi kor jiro inuu jiro ayuu aaminsanaa nebi muuse ee fircoonkii marka beeninayay arrintaas haddaad tiraa adiga maya fircoona aaminsanaa inuu ilaahay kor jiro maxay tahay waxaas marka wax sharci gedig yacni si qalloocan oo gedis gedis ku jiro loo fahmaayo waay nacam ayb marka ummaddaani marka nusuusta wax ka ceshtay u baahan yihiin nacam ayb waxaasoo kale marka aaday u fara badan ilaa culimmada qaar ay dhahaan daliil ma jiro ahlu bidaca ay deliishadaan ma jiro ilaa iyagou daliil ku yahay nacam wax kasto oo qof ahlu bidca uu deliishado isaguu daliil ku yahay korkiisa nacam qaacideeda saas ilaa ay ahlu cilmigu ay sheegaan marka waa maalmahan waa aadaan u maqlaynaa man sana sunatan xasanatan iyo dad marka u deliishanayo bidcooyinkan ixtifaalku ka mid yahay nacam yaan arkaynaa marka a'imadiina waa kuwaanayo kitaabu itibaaci sunnay kusoo qaadanayaan nacam adow sunnadaad yaa ku raacday marka nacam yaad uga dayanaysaa adiga nacam wa bihi qaala xadaanaa abu marwan moxamed bn cuثman alcuثmaniyu wahuwa saduq yukhdi qaala xadaanaa cabdاlcaزiz bn abi xaazim huwa almadaniyu saduq faqiih xadiiduhu fi lkutub الsita can اlcalaa bni cabdالraxman can abiihi can abi hurayra nuskho dhan waaye marka axaadiid badanoo ku timid calaa bni cabdiraxmaan alxuraqi can abiihi can abi hurayra ana rasuula اllahi sal l slama qaala man dacaa ilaa hudan qofkii dadka ugu yeera hanuun hanuunaa la yihi feeri shayga marka aad dadka ugu yeerayso horta waa inuu hanuun yahay hanuun inuu yahay markay seen ku ogaaneynaa waa inuu waxyigu sheego oo rasuulullaahi moxamed sala alla ly slam waa inuu ka diin dhigtay asxaabtu inay ka diin dhigatay waxaasa hanuun noqonayo oo ibnu kathiir wuxuu yidhi annagu waxaan aayadda suuratu laxqaaf markuu fasirayo wa qaala aladiina kafaruu liladiina aamanuu low kaana khayran maa sabaquunaa ilayhi waxay yidhaahdeen low kaana khayran hadduu khayr ahaan lahaa qur-aankan iyo ma kuwaan noogama aynan hormareen marka ibnu kathiir wuxuu leeyay bal annaga waxaan leenahay uu yidhi shayga qofka uu sameynaayo low kaana khayran hadduu khayr yahay la sabaquunaa ilayhi asxaabtaan nooga hormari lahayd saasaan dhahaynaa maadaama ilaahay gaaladii uu ku beeniyey arrintaas ay leeyihiin hadduu khayr yahay qur-aanka kuwaan noogama aynan hormareen sida saxdaa marka waxay tahay wixii yacni khayr hadduu jiro asxaabtaan nooga hormartay waxay marka iyagu aynan sameynin dadkii ka dambeeyey la imaanin in khayr laga dhigaa waa waxay noqonaysaa qalad iyo gardarra ayb an abi wuxuu yihi man dacaa ilaa hudan kana lahu waxaa u sugnaaday uu leeyahay min alajri ajriga xaggiisa midlu ujuuri man dad ajaryaalkood oo kale itabacahu raacay laa yanqusu xaal uunan nuqsaaminaynin dalika kaagaas min ujuurihim ajaryaalkooda shay-an uunan ka nuqsaaminaynin waman dacaa ilaa dalaalatin baadi qofkii ugu yeerana fa calayhi korkiisa waxaa min alimi dembiga xaggiisa xaal uu kami yani uu ka ahaaday mithlu aathaami man dad dembiyaalkood oo kale itabacahu raacay isaga laa yanqusu xaal uunan nuqsaaminaynin dalika kaagaasi min aathaamihim dunuubtooda shay-an uunan ka nuqsaaminaynin wabihi qaala xadaanaa moxamed bnu yaxyaa wahuwa duhliyu qaala xadaanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn shuyuukhda waaweyn oo bukhaari buu ku jiray qaala xadaanaa abu sraaiil abu sraa-iil almulaa-iyu abu sraa-iil almulaa-iyu makhduudaadku waxay qorayaan israa'iil biisqaadi abuu ku jirto hal nusqo ayaa haamishkeeda waxaa lagu sheegay ana asawaaba abu israa'iil inuu yahay sida sawaabkana waa sidaa sida tuxfaha mizi tuxfatulashraafka uu ku sheegay khilaafna ma uunan ishaarin nusqooyinka oo yacni mizi ma uunan ishaarin wax khilaafa inuu ninkan ku jiro nusqooyinkii muctamadada isaga agtiisa laga ictimaado nusqooyinka isaga uu ictimaado khilaaf kama jirin abu israa-iil waa ninka marka abu israa-iil almulaa-iyu waa magaciisa ismaaciil bnu waxaa la yidhaha ismaaciil bnu khaliifa alcabsiy saduuqun sayi lxifdi nusiba ila alguluwi fi tashayuc ayaa loo nisbeeyey tirmidi ibnu maaja baa u wariyaa tirmidi weliba wuxuu yidhi markuu xadiidkiisaa soo saaray ninkan laysa bidaka alqawiy saa uma xoog badnu yidhi can alxakam waa alxakamu bnu cutayba huwa hiqat can abi juxayfa abu juxayfa wahb bnu cabdillaahi suwaa-i qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man sana sunata xasanata sunnada oo cumila bihaa lagu camal falay bacdahu isaga gadaashii kaana lahu ajruhu buu leeyahay wamidlu ujuurihim iyo ajaryaalkooda oo kale min geyri an yanqusa isagoo nuqsaaminin min kaagaasi min ujuurihim ajaryaalkooda shay-an waxba waman sana sunata sayi'ata facumila biha bacdahu kaana calayhi wisruhu wa midlu wsaarihim min geyri an yanqusa min awsaarihim shay-a buusiri wuxuu yidhi misbaaxu zajaajaha hada isnaadu daciif lidacfi ismaaciil lidacfi ismaaciil ismaaciila bni khaliifa laakin walahu shaahidun fi saxiixi min xadiidi jariir shaahid buu leeyahy lakin oo xadiidkii jariira isnaadkan lakin waa daciif wabihi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaanaa abu mucaawiya wahuwa moxamed bnu khaasim adariir can leytin waa leyt bnu abi sulaym ninkan dacfi baa ku jira daciif can bashiir bni nahiik wahuwa saluuliyu abu shacthaa hiqat rawaa lahu asxaabu lkutub sita can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam maa min daacin ku dadka u yeeraa ma jiro yadcuu ugu yeeraya dadka ilaa shayin shay intii ka ah ilaa wuqifa waa la istaajinayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa la soo joojinayaa laasiman xaal uu yahay yacnii mid laasimayo oo aan faaruqaynin muxuuna lidacwatihi ay can dacwatihi dacwadiisaas xaggeeda aan faaruqaynin yacnii isagoo laasimayo dacwadiisa oo aan faaruqaynin dacwadiisii ayaa la ista ayaa la soo istaajinayaa maalinta qiyaamaha isaga iyo isaga iyo dacwadiisa isfaaruqi maayaan ayb sidaas marka waa macno laaziman marka in la xaaleeyo xaala kownihi laaziman gayra mufaariqin can dacwatihi ama in sifo laga dhigo oo markaa masder lasoo qadaro oo la yidhaha ilaa wuqifa yowma alqiyaamati waa la istaajinayaa waqfan istaajin istaajinta oo laaziman isaga ku dhegayso laazimayso lidacwatihi liahli dacwatihi yacni dadkaa marka waxaan ujeedaa ahay waqfan laaziman maxaa loo joojinaa lidacwatihi liajli dacwatihi dacwadiisaas darteed ayaa loo soo joojinaa laamka marka lidacwatihi ku jiro tacliil waay marka macnihiisa ayb haddii aan laaziman xaala aan ka dhignana laamkaa bimacnaa can yaa la ysaga macnaynaa waxaa kaloo la yidhi laaziman lidacwatihi ay liahli dacwatihi qolo yani qof walbaa maali yani dadka wax ugu yeero maalinta qiyaamaha waa la soo istaajinayaa waxaa lala istaajinayaa dadka isaga ku dacwada ah yani dadkii oo wax u sheegay oo waxa uu ka dhaadhiciyey oo dad atbaacdiisii noqday iyo asaga waa lesla soo istaajina waa marka mujadidiga sidaasuu sheegay injaaxu lxaajaha ayb oo marka waxay la mid tahay buu leeyay waqifuuhum inahum mas-uuluun uxshuru ladiina dalamuu waaswaajahum wamaa kaanuu yacbuduun kuwa daalimiinta iyo waxa iyaga lajaalka ah soo aruuriyaa la leeyahay isaga iyo dadka ahlu dacwadiisa marka waa islaazimayaan ayb ilaa wuqifa yowma alqiyaamati laaziman lidacwatihi xaal uu yahay ku yacnii ku dhegan lidacwatihi yacnii aan faaruqaynin can dacwatihi dacwadiisa aan faaruqaynin maa dacaa ilayhi wuxuu u yeeray xaggiisa wuxuu xaggiisa ugu yeeray dadka wain dacaa rajulun rajulan wain dacaa rajulun nin haba u haba u yeero rajulan nin intuu u yeeray macnaa maa dacaa ilayhi yacnii wuxuu ugu yeeray wuxuu ugu yeeradaan marka cumuumaa ku jiro xataa hal qof hadduu dacwo siiyey dacwadiisas waa laazimaysaa wain dacaa rajulun rajulan nin nin haba u yeere haddaad hal nin wax u sheegtay oo lagu qabanaya marka dadka dadka dhuminaayo khatar waayo marka shanigooda ummad dhan haddaad dhumisa ka waran marka ood ku dhumiso kitaabkaaga aada qortay ood ku dhumiso hadalkaaga oo aada ku dhumiso waxa aad sheegaysid dacwadaada aad ku dhumiso khatar marka waxaad dadka u sheegaysid wax aada hubto inay noqdaanoo berri markuu ilaahay kusoo istaajiyo aada dhihi karto si aada uga baxsato aada taqaano taasaa lagaa rabaa oo ilaa adduunyada maanta la joogo dad kuu camiro waa iska helaysaan dad kuu camiro waa helaya laakiin aakhiro lusuumkan iyo dacwadan waxaaga inaynan ku faaruqin sow khatar maaha dadka marka bidcooyinkoodu ay gaarayaan aafaaqda ay kala gaarayaan oo haddana iska faraxsan oo isla fiican ogna weliba waxa ay same waxaa qalad meeshaas inuu ka jirana og waa khatar marka shanigoodu waa halis qofkuna de bidcada qofku waxaa dhici karta inuu nin walba uu isleeyahay adaa ahlu xadiida nin walba inuu xadiidka nebiga iyo dadkiisa adaa ah inuu isdhahayo oo dadka qaarkood inay isleeyihiin qof walbaba wuxuu sheeganaa inuu sunnada ku taagan yahay ahlu sunnan ahay ahlu xadiidan ahay ayuu qof walba dhahaya see loo kala saaraa arrintaas marka abulmudafar isamcaani ayaa ka hadlay oo qawaamu sunnaha abulqaasim al asbahaani kitaabkiisa alxuja fii bayaani ilmaxaji uu ku sheegay wuxuu leeyahay qolo walbaa wax waa sheego kartaa laakiin adduunyada marka la joogo qolo nin hadduu sheegto xirfad xirfad hadduu sheegto aan xirfaddaasaan aqaan uu dhaho waa la fiirinaa waxa ag yaalla marka isaga waxa ag yaallaa la fiirinaa haddaad aragta buu yidhi qofka isagoo dukaankiisii furtay cirbaddii ay ag taallo duntii ay ag taallo hadduu ku yidhaha aniga khayaad baan ahayo dharkan tolaa sax waayaad leedahay leanna aaladii u marqaati furi lahayda agtiisa taalla soo maaha haddaad aragto ninkii inuu subaxdii soo kal lahay buruskiisii uu ag yaallo buufanihii agtiisa uu yaallo bira ay ag yaallaan ninkaa hadduu yidhaha ana xadaad xadaad baan ahay waa laga rumaysana laakiin wuxuu yidhi hadduu nin yidhaha aniga barafuunkan gadaa qalabka uu haystana ay tahay qalabkii ninkii birta tumaayey qalabkii waxa ag yaallo waa waxaas xirfaduu sheeganayana waa inuu barafuun ka ganacsado war beenaad sheegaysaa baa la leeyahay walidaalika marka wuxuu yidhi qofku hadduu sunno iyo xadiid sheegtana wax ag yaalaa laga fiirinaa un bisma muxuu dadka ugu yeeraa muxuu dadka u akriyaa maxaa la weyn markuu wax deliishanayo muxuu deliishadaa waxaasaa laga fiirinaa haddii axaadiidta nebiga uu ka shaqeynayo mar walba uu ku dhex jiro qofkaas waxa uu sheeganaa waa dhab laakiin haddii uu sunnadii nebiga ama xadiidkiiba uu sheeganaa markii muuqaalkiisa la arko sunno waa ka fog tahay dacwadiisii markii la arko shaqo kuma laha sunnadii laa caqiidatan walaa yani cibaadatan walaa suluukan wa aadaaban midna xadiidka nebiga lama hayo dadka uguma yeero bal bidco u arkaa maxaa bidco la yidhaha marka la yidhaahdo wixii nebiga intii nebiga sheegay buu bidco waayo dhahaa qofkaa marka ahlu sunan ah in laga yeelo ama ahlu xadiidan ah in laga yeelo wax iska doqonnimo waayn saxna ma noqonaysa sidaas marka abulmudafaraa yiri ummadda marka waa la kala garo karaa ayb marka hadduu dee kitaabka kitaabadan haddii barako loo akrinayo wax kala waayn xaqiiqda aad dadka waxaa ugu yeeraysaa la fiirina kitaabkaanaad akrinaysaa caqaa-idu sabcana dadkaad caqiido uga dhigay oo waxaad leedahay marka caqiidada rasmiga waa caqaa-idu sabca kanna waa iska akrisaa marka kan barakaad u akrisaa shayga dhabtood dadku ugu yeeraysidna waa kutub aynan hal aayad ku oolin hal xadiidna ku oolin ilaahay baa laga baranaana la leeyahay waa kaasoo kale marka de sheegashadiisu waxaa beeninaya dhaqankiisaa beeninaya ayb marka meeshaa marka macnaheedu waa kaa qaala ayb buusiri xadiidkan wuxuu yihi hada isnaadu daciif laytu bnu abi sulaym dacafahu ljumhuur laakiin xadiidkii horaaba macnihiisa looga kaaftay dadka iyo acmaashooduna waa islaazimayaan dabcan yowma nadcuu kula unaasin biimaamihim qolo walbaa marka imaamkooda ayaanu ayaanu ula yeeraynaa culimmada waxay dhaheen aayaddaas akbaru sharafin ayaa ku jirta sharafta tan ugu weyn ahluxadiidkay u tahay waayo imaamkoodu waa nebiga sala allahu calayhi wasalam siday usoo wadaan qaala rasuulullaahi sala alla ly slam dacwadoodii marka dee imaamkoodu waa rasuulka isagaa marka hogaaminayo horkacaya qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man axyaa qofkii nooleeyo sunnatan sunno qofkii nooleeyo sunnada oo sunnada oo qad umiitad la dilay yani sunno la dilay macnaheedu waxay tahay sunno dadku aynan ay ka tageen oo aynan ogeyn sunno dadkii ay ka tageen oo aynan gare aqoon u lahayn bare yacni ku camal falaynin ayb oo dadkii ka guurtay qofkii soo nooleeyo wabihi qaala xadahanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadahanaa zayd bnu lxubaab wahuwa alcukliyu qala xadaanaa kahiir bn cabdillaahi bni camr bni cawfin اlmusaniy ninkan marka waa daciif kahiir rawaa lahu lbukhaariyu fi juزءi اlqiraءة wabu dawuud wtirmidiy wbnu maaja qaala xadaanii abi can jadii ana rasuula اllahi sal l slama qaala man axyaa qofkii nooleeya sunatan sunno min sunatii sunada oo min sunatii sunadeeda ka mid ah facamila biha الnaasu dadka ay ku camal falaan kana lahu midlu ajri man camila biha waa usugnaaday ou leeyahay qofkii ku camal falay ajrigiisoo kale laa yanqusu min ujuurihim shay-an ajarkooda waxba ka nuqsaamin maayo waman ibtadaca bidcatan fa cumila bihaa qofkii bidco markaa bilowdo ee lagu camal falo kaana calayhi awsaaru man camila bihaa korkiisa waxaa ahaanayo dadkii ku camalfalay dunuubtoodii laa yanqusu min awsaari man camila biha shay-an ka nuqsaamin maayo xadiidkan marka kathiir bnu cabdillaahi baa ku jira laakiin kuwii horaa looga kaaftooma marka sunno dadka dhexdooda ka baaba-day oo dadku aynan u taagnayn marka lagu camal falaayo oo lasoo nooleynayo dadku qofka soo nooleynaya dhibaatow kala kulmaa dhibaatadaas marka inuu ku sabraa la rabaa waayo dadkaani haddaysan aqoonin sunnadaas oo adiga aada isleedahay sunnadaasi dhaqan geli oo dadka dhexdooda ha laga camal falo bar waxaa dhici karta laba laba maxduurba meeshaan in lagu sheego waa muhim midda koowaad waxay tahay dadka sunnadaas nooleynayo in dhibay la kulmaayaan dhibkaas inay ku sabraan waayo dadka ku kacaayana mucallimi kitaabkiisa sadcu dujunna wuxuu yidhi waxaa isku kaashanayo culamaa usuu culamo xunxun iyo dadka suldada iyo awoodda leh oo isdhahayo hadday diintu aada u faafto armaaha kuwaana culamaa usu-ana maxay isleeyihiin amaa idinka la idin dhahaa maxaa u sheegi weyseen waxaan haday diinta ka mid tahay war waaba go-nay maxaad noogu sheegi weyseen si aan loo dhihin saas oo marka ri'aasadoodu ay baaqi u ahaato sunnadii bay la dagaalamayaan iyagoo og inay sunnada nebiga tahay sala allahu calayhi wasalam qofkii marka waxaaba laga yaabaa in la yidhaaha la dilaba marka dambe waana dhacday meelo fara badan waa dhacaysaa shayga kale waxay tahay waxaa u baahan idan in la yska hubiyo sunnadan waa la dilay laleeyaho dadka agtooda waa ku dhimatay ee lasoo nooleynayo horta waa inay noqoto sunno shay yacni macmuul ah shay macmuul cinda alculamaa ka ahaa waa inay noqoto markaan saa leeyahay waxaan ujeedaa waxyaabo badanoo waxaa jiro dadka qaar ay u maleeyaan inay tahay sunno laga hijrooday fil xaqiiqa markaad fiirisana aan sunno ayno ayagu qallooc xadiidka ay u fahmayaan ayaa dhici karta maalan kaba soo qaad nebigu sal ll ly slam xadiiduu sheegay ijmaacu al-a'ima asxaabta ijmaacooda iyo taabiciinta ijmaacoodii baa wuxuu ku guntanmay calaa tarkihi xadiidkaas laguma camal falin asxaabtii oo dhan kuma camal falin taabiciintii quruunulmufadala cid ku camal fashay ma leh waana la yaqaanaa oo xadiid la warinaayo ayuu ahaa kaasoo kale marka culimmadu waxay leeyihiin ijmaacaasi wuxuu tusayaa nas xadiidkaas nasakhay haddaad marka adigu tiraa maya xadiidkaas ayaan noolaynaa aniga oo yacnii camalkiisaan soo noolaynayaa dadkii waa ka tageen aa leedahay ee markaas ijmaacii ummaddaad khilaafaysaa ma saxsani wayatabic hayra sabiili lmu'miniina waa in la yska ilaaliyo waxaan aragnay marka dad badan ayaguna oon sunnadii iyo qaabkeeda aada u fahmaynin oo waxyaabo waxay soo qorayaan sunna mahjuura haddaad fiirisana sunno maba ahanba asaa u maleeyo amase yacni fahamkiisa marka oo wax ku wadaa imaamu dahabi marka wuxuu yidhaahdaa qofka waxaa fiican marka aada leedahay a'immadu a'imada waa khilaafayaa xadiidkanay ka tageen a'imada saas darteed anigu xadiidkan qaadanaa markaad leedahay wuxuu leeyahay waa in adiga sidaad u fahmaysaa imaam min al a'ima ha u fahmo laakiin hadday a'imadii islaamka oo dhanba aynan u fahmin sidaad adiga wax u wado adaa fahamka kaa jiran yahay marka sunnana markaas u kaalmayn maysid u fiirsan marka marar badan doodo badan oo masaajidda dhexdeeda aan ku arkayna waxyaaba noocaasaa dhalinaya midaan qaab sunnada u baranin oon aada u fahmin yaa wuxuu xadiidku soo saan maa xadiidku waa yahay saan laakiin maa macnaahu waxay u baahan tahay marka labadaa marka arrin iska ilaali in la iska fiiriyay u baahan tahay marka wabihi qaala xadahanaa moxamed bnu yaxyaa qaala xadahanaa ismaaciil bnu abi uways huwa almadaniyu ismaaciil marka dacfi yaraa ku jiro bukhaari waa ka wariyaa dabcan marka imaam malik baana abti u ahaa intiqaa uu ku sameeyaa la yihi marka bukhaari axaadiistiisa qaala xadaanii kahiiru bnu cabdillaahi can abiihi can jaddihi qaala samictu rasuula اllahi sal l slam yaquulu man axyaa sunata min sunati qad umiitat bacdii oo aniga markaa gadaashay la dilay walidaalika marka la dhahaayo su- ha- yacnii mas'aladan waxaa ku soo arooray sunnadii nebiga wa sunnati alkhulafaa'i raashidiin marka la leeyahay macnaheedu maahan sunnada nebiga inaynan keligeed istaagi karin oo ay u baahan tahay sunnatu lkhulafaa in lagu kaba maahan saas culummada waxay dhahaan waxaa laga wadaa sunnatu lkhulafaa yacnii lamana waxayna hadday khulafadii ku dhaqmeen khulafaa uraashidiin hadday ku dhaqmeen macnaheedu waxay tahay ma la nasakhin xadiidkan laakiin haddaynan ku dhaqmin ayaga oo saxaabadii kalena aynan ku dhaqmin meeshaas waxaa laga fahmaa in nasakh ou jiro yaxya bnu aadam saaxibu kitaabi alkharaaj sidaasuu yidhi sida khadiib kitaab alfaqih walmutafaqih uu kaga warinayo wuxuu leeyahay sunnada nebiga sideeday u taagnaan kartaaye sunnat lkhulafaa waxaa loo dhahayaa la- wax nasakhay bacda nebi ma jiro waayo arrintan maadaama lagu camal falay bacdigiis ayb marka wixii aan bacdigiis laguba camal falin nas oo marka naasikh ah oo naskhi tusaya inuu jiraa ka muuqanaysa walidaalika usuulka iyo maqaasidu shariica iyo yani cilmigan usuul fiqiga iyo iyo bidcada iyo sunnada iyo marka lakala laga hadlayo lakala saaraayo iyo cilmigan xadiidka iyo ma isfaaruqayaan kulligood waa isku baahan yihiin qof aan usuulka si fiican u aqoonin sunno iyo bidco aada uma kala saari karo faina lahu min alأjri midla ajri man camila biha min الnaasi laa yanqusu min ujuuri الnaasi shayئa waman ibtadaca bidcata laa yardaaha allahu warasuuluhu faina calayhi midla ihmi man camila biha min الnaas laa yanqusu min aathaami الnaasi shayئa xadiid isnaadkii hadda oo kale waayo kahiir baa ku jiro qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii fadli man tacallama alqur'aana wacallamah qofka qur-aanka barto dadkana baro fadligiisa ayuu u baab yahay ayb markan marka wuxuu usoo jeestay ibnu maaja waxyiga a- qur-aanka iyo iyo xadiidka cilmiga labadaasa asal waa asleyn waa labadan marka wuxuu leeyahay dad qofka qur-aanka barto ee dadkana baro fadliga kusoo arooray ee ku yimid وبه qال xdثnا محمد بن بشhاaر وهو بندار البصري qال xdثnا يحيى بن سعيد القطان qال xdثnا شعبة وسفyان عن علقمة بن mrثd عن سعد بن عuبaydة عن أbي عبدالرحمن السلمي cبدالله بن xبيب snadka waa ثqاad kuligood عن cثمان بن عفان qاala qاla رsuل الlahi صلى اه عل وسلم rasuulku wxuu yihi qaala shucbatu shucba isagu wuxuu yidhi shucbay sufyaana ila isla warinayay khayrukum wa qaala sufyaanu sufyaanna wuxuu yidhi afdalukum halkaas kala duwan yahay man tacallama alqur'aana qur-aanka qofkii barto wacallamahu dadkana baro afdalukum kan idinkugu fadli badan khayrukum kan idinkugu khayr badan man tacallama alqur'aana waayo qofka qur-aanka barto wacallamahu dadkana baro ayb wbihi qaala xadaثna عaliي bn mحamedi qaala xadaثna wakiicu qaala xadaثna sufyaanu waa hawri عan calqmةa bni marhadi عan abi cabdالرaحman الsulamiy sanadkan kii hore muxuu uga duwan yahay calqama iyo abu cabdالرaحmaan sanadkii hore ee shucba uu ku jiray sacd ibnu cubayda dhexdooda ku jiray calqama yarwi اlxadiida can sacd bni cubayda markaana iyuu ka warinaa calqama toosoo uga warinaa abu cabdiraxmaan الsulami culummada marka waxay rajaxaan qaarkood riwaayada sufyaan yani riwaayada sufyaan marka la rajaxana riwaayati shucba waxay noqonaya markaa dikru sacdin dikru sacd bni cubayda fi sanad min almazidi min almazid fi mutasil اlasaniid almazid fi mutasil اlasaniid ayay ka dhigayaan wahm qalad waayay dhahayaan marka sacd in meesha lagu daro qaarna waxay leeyihin maya ee labadooduba calqama marna marka hore wuxuu ka maqlay sacd bni cubayda can abi cabdiraxmaan markii dambe abu cabdiraxmaankiiba uba la kulmay haddana waa ka maqlay way dhici kartaa labadaba marka waa sax sidaasaana fiicanoo waayo sufyaan laftiisa shucbow la wariyey isagoo sacd bnu cubaydana uu ku jira meesha ayb can cثmaan bni cafaan qaala qaala rasuulu اlahi sal ly slam afdalkm man tacalama اlqur'ana wacallamahu kadin kugu fadli badan waa kan qur-aanka barto dadkana baro marka qur-aanka barto alfaadda qur-aanka barto sida loo aqriyo habka loo aqriyo macaanidiisa barto axkaamta sida looga istimbaado barto waxaas o dhan waa qur-aankii oo la baranayo ayb walidalika raawiga xadiidka cuhmaan ka warinayo abu cabdiraxmaan isulami cabdullaahi bnu xabiib waa qur-aanku dhigi jiray zaman cuhmaan laga bilaa laga bilaabo ilaa iyo waqtigii xajaaj markii la qiyaasay lixdan sano meelahaasay noqoneen sittiin sano lixdan sano marka qur-aanka kuufo ka aqri jiray ka dhigi jiray wuxuuna dhihi jiray xadiidkan markuu wariyo hada aladii aqcadanii maqcadii haada xadiidkaana meesha aan fadhiyay ifariisiyey isagaa meeshaan igu reebay oo ifariisiyey macnaha mar haddii la yidhi kaydin kugu fiican waa ninka qur-aanka barto dadkana baro isagaan meeshaan u fadhiya ayuu leeyahay marka nin cayaar cayaar meesha iskaga fadhiya maahi adduunyadaasaan wax ka doono lahay laakiin saan mee tan u gaaraan meeshaan ufadhiyaa buu leeyahay walidalika asaaniidda qur-aanka iyo aaday u martaa isaga wa bihi qaala xadahanaa azharu bnu marwan qaala xadahanaa alxaaris bnu nabhaan wahuwa aljarmiyu abu moxamed albasriyu matrukun ninkan aad u daciif u yahay tirmidi iyo ibnu maajah baa u wariyaan qaala xadahanaa caasimu bnu bahdala caasim bn abi najuud weeyaan qaariga can muscab bni sacdi can abiihi sacd bnu abi waqaas qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi khiyaarukum kan idinkugu fiican man tacallama alqur'aana waa qofka qur-aanka barto wacallamahu dadkana baro qaala wa akhada biyaddii gacanteedau qabtay buu yidhi marka qaaladan marka waxaa dhahaya waa caasim gacanteeduu qabtay yaa gacantiisa qabtay muscab ibnu sacdin gacanteeduu qabtay fa aqcadanii wuxuu i fariisiiyey maqcadii haadaa fadhigaygan ka makaanu fadhigaygan kan ah uqri'u yacani waan ari xaal aan akrinaayo marka fadhi meeshan buu ifariisiyey anoo akrinaayo marka dade qur-aanka inaan saan dadka ugu akriyo xadiidkan marka xaaris bnu nabhaan baa ku jiro aada daciif u ah laakiin kii horaa macnihiisaba tusaaya ayb caasimna ad marka qaari weyn uu ahaayo de kuufa qoraa-dii kuufa joogtay buu ka mid ahaa xamze iyo isaga iyo kisaa-i saddexdooda rag kaloo badanna waa joogeen kuufa oo qoraa ahaa acmash baaba kamidaba sulaymaan bnu mehraan wbihi qala xadaanaa mxamed bnu bashaar wahuwa bundaar wmxamed bn lmuhanaa qaala xadaanaa yaxya bnu saciidi can shucbata can qataada can anas bni maliki can abi muusa alashcariyi can الnabiy sal l slama qaala mahalu lmu'mini mu'minka tusaalihiisa aladii yaqra'u lqur'aana qur-aanka akrinaayo kamahali lutrujati utrujada oo kale waa alutruja wa yuqaalu aturunja waana nooc liinta kamida oo yacni markaa aada u carfaysa macaan lintan la fiiqdo la cuno markaa macaankana leh isla markaana carfayso dacmuhaa tayibun dhadhankeedu waa wanaagsan yahay wa riixuhaa tayibun carafteeduna waa wanaagsan tahay wamahalu lmu'mini aladii laa yaqra'u lqur'aana muminka aan qur-aanka aqrinayninna kamahali tamrati timir oo kale wa dacmuhaa tayibun timirta dhadhankeeda markii la dhadhamiyo waa wanaagsan tahay walaa riixa lahaa wax carafa male timir haddaad uriso caraf caraf male wamahalu lmunaafiqi aladii yaqra'u lqur'aana munaafiqa qur-aanka aqrinayana kamahali rayxaanati rayxaanadoo kale waa riixuhaa tayibun carafteedu waa wanaagsan tahay wa dacmuhaa murun dhadhankeeduna waa qaraar wamahalu lmunaafiqi munaafiqa aladii laa yaqra'u lqur'aana qur-aanka aan aqrinaynin daahiran wa baatinan eberow ka yahay marka kamahali alxandalati xandalada oo kale waa qaradameeraadka dacmuhaa murun dhadhankeedu waa qaraar walaa riixa lahaa wax carafana ma laha ayb kana marka de qur-aanka qofka bartaa fadliga uu leeyahay buu xadiidka daahir ku ah wa bihi qaala xadatanaa bakru bnu khalafin wa huwa saduuqun rawaa lahu lbukhaariyu tacliiqna abu dawuud wabnu maaja wuxuu ahaa khatanu khalaf khalafkii marka muqriga muqri'a ahaa gabadhiisuu qabay abu bishr qala xadaanaa cabdالraxman bnu mahdiy qala xadaanaa cabdالraxman bni budayl huwa cabdالraxman bni budayl bni maysarata alcuqayliy laa ba'sa bihi nasaa-i bnu maajaha u wariyay can abiihi aabihi marka budayl bnu maysarata albasriy hiqatun rawaa lahu muslimun alarbaca can anas bni malikin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam rasuulku wuxuu yidhi ina lilaahi alla waxaa u sugnaaday ahliina kuwa ahl u ah yacni ilaahay subxaanahu watacaala d ahalka lagama wado ilmo iyo waxyaabaha lagama wadee waxaa ilaahay waa ka nasahan yahay yacni dadkaani qofku matalan waxaa laleeyahay qofkaani qof ilaahay waayo sooma la dhaho ninkaan yani dadkaani waa dad alle qofkan waa qof alle yani nin ilaahay u go-ay xaggiisaa laga wadaa macnaha kuwa u go-ay buu leeyahay alle oo marka yacni ina lilaahi ahliina min annaasi dadka ka mid a qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah rasuul allow man hum waa iyo kuwaas qaala hum ahlulqur'aani waa dadka ahlu qur'aanka ah waa ahlullaahi hum iyagu ahlullaahi waa ahlullaahi waa wa khaasatuhu iyo dadka ilaahay sida gaarka ah oo u xushay buusiri wuxuu yidhi hada isnaadu صaxiixu rijaaluhu muwahaquun wa bihi qaala xadaanaa camru bni cuثmaana bni saciid bni kahiir bni dinaarin اlximsiy qaala xadaanaa moxamed bnu xarbin can abi cumara abu cumarkan waa xafs bnu sulaymaan xafs bnu sulaymaan alasadiyu اlbazaaz alkuufiyu alqaari waa muqria algaadiriy ayb waa saaxibu caasim waa qira'adiisa tead aada u badan tahay xafsaha ka wariyo caasim xafs can caasim marka xafs xagga xadiidka aada buu daciif u ahaa matruuku lxadiidi maca imaamatihi fi lqiraa'a qiraa'ada qur-aanka imaamuu ku ahaa xagga xadiidka laakiin matruuk buu ahaa aada buu daciif u ahaa ayb matruuku lxadiidi maca imaamatihi fi lqiraa'a tirmidi baa u wariyo nasaa-ina fi musnadi caliyin iyo ibnu maaja ayb abu cumar marka xafsahaas can kahiir bni zaadan wahuwa anaqaciyu lkuufiyu majhuulu tirmidi ibnu maajaha u wariya can caasim bni damrata can caliy bni abi aalibin caasim marka waa iqaysa can caliy bni abi aalibin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man qara'a alqur'aana qofkii qur-aanka akhriyay waxafidahu oo qur-aanka xifdiyo xafidahu nusaqa qaar kuma imaanin bacdi nusakay ku timi adkhalahu llahu ljana ilaahay jannaduu geliyaa u gelinaya wa shafacahu waana ugu shafaaco aqbalaa fii casharatin toban min ahli beytihi qoyskiisa ka mid a kulluhum dhammaantood tobankaasoo dhammaantood qad istawjaba annaar naar waajibsaday yacnii dhammaantood iyagoo naar waajibsaday baa ninkaa qur-aanka xifdiyey baa loogu shafeeca marka qur-aanku hadda wuxuu u baahanya in aada loogu dadaalo la barto oo dadka la baro oo dadka yacnii cinaayo badan qur-aanka in la siiyo maanta hadda qur-aanka iyo iyo iyo waxyaabahan kale ee maadiga ayaa loogu yaa loogu yaa loogu dadaal badan yahay maadigaana dadku ugu dadaal badan yihiin qofkii xataa dhowr ilmo dhalay ama toban cunug qofkii dhalay wuxuu jeclaan lahaa toban kuwa inay jaamacado uga baxaan maxaa dhacay dii la yihahda waa shaqaynayaan waa ay kaalmeynayaan iyuu leeyahay qur-aankana kan qur-aanka barta wax mahelaayay qabaan ay aaminsan yihiin laakiin marka la fiiriyo zamankan aan joogno waxaan aragnay dadkii waa lagu tiir iyo tacab beelaa jaamacadow ka baxaa masterow diyaarinaa b h d shaqo ma leh war ninkii maxaa ku dhahay wala waa baagamuudda waayo laleeyahay dadkii qur-aanka bartay oo diinta bartay baagamuudda maba ahan ba iyaga dha xataa wallaahi waa ka adduunyo badan yihiin adaa haddaa ufiirsato waa ka adduunyo fiican yihiin see qof ahlullaahi wakhaasatuhu loo yidhi see wax la-aan maxaa wax la-aan dhigaya wax weyn buu bahaystaay xataa haddii wixiisu ay yaraadaan oo wax yar oo xataa helo waxaas yar soo ugu qanco waa yaqaanaan waayihii horena dadku waaba iska wax xaalka haddayba dadka roon yihiin aad isleedahay berigii hore marka qofka qur-aanka baranayo qof waxaa loo haystay baagamuudo iska ahoo waxuu qabto waayey nacan cunugii maskax badan waxaa xagga kale loo weecina nacan kan muxuu yahay mid mid cidda waxaa isaga jiro mid wadaadaa cidda isaga jiraa la leeyahay nacan kan waxa mahay inaan inaan anigu kaalmeeyo maahane kaalmaan u iga sugaa buu ku leeyahay nacan laa xawla walaa quwata ilaa billah وبه qال xdثna cمر بن cبداللahi الأwdي qال xdثna أbو أسامة و حmاd بن أسامة عن cبدالحميد بن جعفر ninkan waa مqبول rawىa lh التrmidي والنسائي بن mاجه عن المqburiي سعيد بن أbي سعيد المqburiي طyب عن عطاء mولى أbي أحمد عطاء mولى أbي أحمد ma ay عفوا cabdulxamiid ibni jacfar kan isaga waa run yahay ayb waa hiqa can ilmaqburiyi saciid waaye isaga waa macruuf can caطaa mawla abi axmed ninkan marka waa jahaala ku sugan oo maqbuul waay tirmidi nasaa-i ibnu maaja baa u wariyaan weliba saciid almaqburi keliya unbaa ka weri raawi labaad ma hayso ibnu xibaan keliya towhiiqiya dahabina miisaanka wuxuu ku yidhi iyo kitaabkiisa almuqni labadaba ducafadu uga hadlaa laa yucraf laa yucraf ayuu yidhi ayb xadiidka marka ninkan majhuulkaa ku jira can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam tacalamuu lqur'aana qur'aanka barta waqra'uuhu aqriya warquduu seexdana habeenkii aqriya seexdana faina mahala alqur'aani qur'aanka oo kale tusaalihiisu iyo waman tacallamahu qofka bartay faqaama bihi istaagay oo qur'aankii markaa yacni qiyaamuleil ku sameeyey ka mathali jiraabin oo kale waa jiraab dembiil callaal maxshuwin lagu cubay oo laga buuxiyay miskan miski yafuuxu riixuhu caraftiisu ay faafayso kula makaanin ay ku faafayso wamahalu man tacallamahu qofkii qur-aanka bartay faraqada iska hurday oon akrinin wahuwa fii jawfihi qur-aankana uurkiisa dhexdiisa uu yahay qur-aanku yacni qur-aankii waa xafidsan yaha waa iska jiifaa koma akriyo kuma soo kuma kaco ka mathali jiraabin ayuu la mid yahay callaal ama jiraab ama dembiil uukiya afka laga xiray calaa miskin miski korkiisa afka loo looga xiray marka baashaan marka miskigii haddii lagu dhex xiray dembiishaas afkana laga dhuujiyey wax kasoo carfaya male labadaa marka yaa ay kala yihiin wabihi qaala xadaثna abu marwan mxamed bn cثman alcuثmaniy qaala xadaثna ibrahim bnu sacdi can ibni shihaabi can camir bni wasilata abi طufayl ana naafica bna cabdilxariث laqiya cumar bna اlkhaaab ayuu la kulmay bicusfaan meesha wakaana cumaru cumarna wuxuu ahaa istacmalahu calaa makata maka ayuu caamil uga dhigay oo maamule uga dhigay faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi man istakhlafta yaad kusoo dhaaftay ood yacnii aada uga soo tagtay oo bedelkaaga aada uga soo tagtay calaa ahlilwaadii waadigii makaad dadkiisa calaa ahli lwaadi calaa ahli makaw ka wada reer maka yaad uga soo tagtay adaan madax kaaga dhigee adigina halkaanaad joogtaa yaad mas-uuliyaddii yaa kugu simaaya mas-uuliyadda qaala waxa uu yidhi istakhlaftu calayhim waxaan aan uga soo tegay korkoodan madax uga soo dhigay intaan maqanay ibna abzaa ibnu abza qaala waxau yidhi waman ibnu abza ibnu abza waa ayo qaala rajulun min mawaaliina nin annaga dadkaan xoreynay ka mid ah qaala cumaru cumar wuxuu yidhi faistakhlafta calayhim mowlan oo dadkii reer maka miyaad mawla nin la xoreeyey miyaad uga soo tagtay yani sababta uu leeyahay waxay tahay carabta yani markii hore dabcan nin yani qof addoon ah in wax la bara ma badnayn qofka hadduu addoon yahay waa lagu shaqaysanaa waxbarashadiisa dan lagama laha wax lama baraynin maadaama inta badan sida qaalibkaa dad wax la bara aynan ahayn yani wuxuu leey war dadkaani ninaan wax baranin seed uga soo tagtay madax uga uga dhigtay sidaasuu ka wadaa isaga curfigii jiray ou ka hadlaa nacam ayb dawaana iska saas oo hadda dadka shaqaalaha ama jaariyadaha iyo dadka iska ah oo shaqooyinka lagu shaqaysto badanaa waxbarashadooda lagama fekero iyagana guryahay ka shaqaynayaan ilmihii guriga joogayna subax walba tacleynay aadayaan ilaa hadda qof ilaahay da qof waxgarad ilaahay ka dhigay oo ku fekerayo war qofkaan haddaadan waxbarin armaad yacnii wa adiga laftaadaba dhibkiisa kusoo gaaraa iyo ajar ka ajarsa iyo nin isdhahaayo waa de baab kale waa kaasna qaala waxa uu yidhi inahu qaari-un likitaab illahi tacaala isagu mid kitaabka ilaahay akrinaayo waay aada u yaqaano qur-aanka qaari-ina curfiga salafka ninka qur-aanka macaanidiisana fahamsanaa la dhihi jiray marka uu qur-aankana akriya yaqaan macaanidiisana yaqaan caalimun bilfaraa'idi faraa-idka iyo dhaxalkana yaqaano marka caalimun bilfaraa'id waxay ku tusay fiqigiina inuu yaqaano wax fahamsan yahay axkaamta uu kasoo bixi karo qur-aanka iyo sunnada qaadin weeyaan buu yidhi mid haddana qadaa gaarayo dadka kala saari karo qaala cumaru cumar wuxuu yidhi amaa ina nabiyakum sala allahu calayhi wasalama qaala nebigiinu wuxuu yidhi in allaha ilaahay yarfacu bihada alkitaabi kitaabkan wuxuu ku kor yeelayaa aqwaaman dad wayadacu bihi wuxuu hoos ugu dhigayaa aakhariina kuwa kale haddaad saas tiri marka ilaahay kitaabkaani dad buu kor ugu qaadaa kuwana waa ku hoos ugu dhiga yani ninkaani hadda maxaa kor usoo qaaday kitaabka a kor u qaaday qur-aankiibuu bartay fiqigiisiibuu fahmay kor baa marka kitaabka usoo qaaday ciddou ahay iyo iyo yacni ciddou ka dhashay iyo addoonnimo hore uu usoo maray iyo xaggaa la yska dhigay dadkii reer makowba xukumaas uma arkaysi marka qur-aanku barashadiisu qiimi weyn ay leedahay marka markay dadku fiican yihiin oy dadku dad wanaagsan ay yihiin dadkii qur-aankay raadsanayaan wbihi qaala xadaana alcabaas bnu cabdillahi alwaasitiyu ayb wahuwa almacruufu bاtarqufiy y atarqufiy ee lagu naanaysaa hiqat caabid rawaa lahu bnu maaja bnu maaja keligiisa u wariyey qaala xadaana cabdullahi bnu gaalibin alcabaadaaniy wahuwa mastuurun rawaa lahu bnu maaja min afraadi bni maaja o majhuul lxaal can cabdillahi bni ziyaadin albaxraaniy wahuwa albasriyu mastuurun isaguna majhuul lxaal ibnu maajah baa u wariyay can cali bni zaydin cali bni zayd bni judcaan weeyaan waa daciif can saciid bni اlmusayab can abi darin qaala qaala li qaala wuxuu yihi abu dar qaala lii rasuulu llahi sal l slam rasuulku wuxuu igu yidhi ya abaa dar laan taqduwa inaad jarmaadood ka lahdo fatacallama fatatacallama aada barato aayatan aayad aayaddow min kitaab illahi ilaahay kitaabkiisa ka mid ah yaa khayrun laka adiga kaaga khayr badan min an tusalliya inaad tukatid mi-ata rakcatin boqol ragco wala an taqduwa inaad ka lahdo fatacallama fatatacallama aada barato baaban baab oo min alcilmi baabka oo min alcilmi cilmiga ka mid a kaasoo cumila bihi lagu cumila bihi ha lagu camal falo ow lam yucmal ama yaan lagu camal faline yani inaad ogaato horta barashadiisu qiimay leedahay ayb cumila bihi ow lam yucmal ama ha lagaa qaato ama yaan lagaa qaadanin yaa khayrun ka khayr badan min an tusalliya inaad tukatid alfa rakcatin kun ragco buusiri wuxuu yihi hada isnaadun daciif lidacfi caliy bni zayd wacabdullahi bni ziya wacabdillahi bni ziyaad ayb walahu shaahidun fi jaamici tirmidiy min xadiidi bni cabaas buu leeyahay marka xadiidku isnaadkiisu un dacfi baa ku jira hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wasabi